sabuuraddii boqol toban iyo sagaalaad waxaa barakaysan kuwa jidka ku quman oo sharciga rabbiga ku socda waxaa barakaysan kuwa dhowra markhaati furkiisa oo rabbiga ku doondoona qalbiga oo dhan haah oo xaqdarro ma sameeyaan jidadkiisase way ku socdaan waxaad nagu amartay amaradaada inaan aad u dhowrno aad baan u jeclaan lahaa in jidadkayga la hagaajiyo inaan qaynuunnada dhowro markaas anigu ceeboobi maayo markaan dhowro amaradaada oo dhan markaan barto xukumaddaada xaqa ah ayaan qumanaanta qalbiga kuugu mahadnaqi doonaa waxaan dhowri doonaa qaynuunnadaada rabbow ha idayrin weligey bal nin dhallinyaro ahu muxuu jidkiisa ku nadiifiyaa waa inuu aad ugu fiirsado si ereygaaga waafaqsan waxaan kugu doondoonnay qalbigayga oo dhan yaanan amaradaada ka leexan waxaan ereygaagii qalbigayga ugu kaydsaday si aanan kuugu dembaabin rabbiyow adigaa mahad leh haddaba qaynuunnadaada ibar waxaan bushiimahayga ku sheegay xukumaddii afkaaga oo dhan waxaan ku rayreeyey jidka markhaati furkaaga sidaan ugu raynrayn lahaa taajirnimada oo dhan waxaan aad ugu fiirsan doonaa amaradaada oo jidadkaagaan dhowri doonaa qaynuunnadaada waan ku farxi doonaa ereygaagana ma iloobi doono anoo addoonkaaga ah wax badan oo wanaagsan ii samee si aan u noolaado oo sidaasaan ereygaaga u dhowri doonaa indhahayga fur si aan waxyaalo yaa badan sharcigaaga uga arko socotaan dhulka ku ahay haddaba amaradaada ha iga qarin naftaydu waxay u xiisootay jacaylkay had iyo goorba u qabto xukumaddaada waxaad canaanatay kuwa kibirsan oo inkaaran oo amaradaada ka leexda cay iyo ceeb iga fogee waayo markhaati furkaaga waan xajiyey oo weliba amiiraa fadhiistay oo wax iga gees ah ka wada hadlay laakiinse anoo addoonkaaga ah aad baan uga fiirsaday qaynuunnadaada markhaati furkaagu waa waxa iga farxiya waana la taliyayaashayda naftaydu waxay ku dhegtaa ciidda haddaba ii noolee si ereygaaga waafaqsan waxaan kuu sheegay jidadkaygii oo adna waad ii jawaabtay bal qaynuunnadaada ibar jidka amaradaada i garansii oo sidaasaan aad ugu fiirsan doonaa shuqulladaada yaabka badan naftaydu waxay la dhacdaa murug haddaba ii xoogee si ereygaaga waafaqsan jidka beenta iga fogee oo si raxmad leh sharcigaaga ii sii waxaan doortay jidka aaminnimadaada oo waxaan hortayda dhigay xukumaddaadii markhaati furkaaga waan xajiyaa rabbiyow ha ceebayn waxaan ku ordi doonaa jidka amaradaada markii aad qalbigayga ballaadhisid rabbiyow jidka qaynuunnadaada ibar waanan xajin doonaa tan iyo ugu dambaysta waxgarasho isii oo anna sharcigaaga waan xajin doonaa haah oo waxaan ku dhowri doonaa qalbigayga oo dhan igu kaxee waddada amaradaada waayo kaasaan ku farxaa qalbigayga u soo jeedi xagga markhaati furkaaga oo ha u leexin xagga faa'iidada xaqdarrada ah indhahayga inay fiidhiyaan wax aan micno lahayn ka sii jeedi oo jidadkaaga igu noolee ereygaaga ii xaqiiji anoo addoonkaaga ah oo doonaya inaan kaa cabsado caydayda aan ka cabsanayo iga leexi waayo xukumaddaadu waa wanaagsan yihiin bal eeg waxaan u xiisooday amaradaada haddaba xaqnimadaada igu soo noolee rabbiyow naxariistaada iyo weliba badbaadintaadu ha iigu yimaadeen si ereygaaga waafaqsan markaasaan jawaab u heli doonaa kan i caaya waayo waxaan isku halleeyaa ereygaaga oo ereyga runta ahna dhammaantiis afkayga ha ka goyn waayo waxaan rajo ku qabay xukumaddaada markaasaan had iyo goorba dhowri doonaa sharcigaaga weligey iyo weligeyba oo waxaan ku socon doonaa xorriyad waayo waxaan doondoonay amaradaada oo weliba waxaan markhaati furkaaga ka sheegi doonaa boqorro hortooda mana ceeboobi doono oo waxaan ku farxi doonaa amaradaada aan jeclaaday oo weliba waxaan gacmaha u hoorsan doonaa amaradaada aan jeclaaday oo aad baan ugu fiirsan doonaa qaynuunnadaada xusuuso ereygii aad anoo addoonkaaga ah igula hadashay oo aad igu rajo gelisay oo taasu waa i qalbi qaboojisaa markii aan dhibaataysanahay waayo ereygaagaa i soo nooleeyey kuwa kibirsan aad bay iigu qosleen laakiinse sharcigaaga kama aan leexan rabbiyo tan iyo mar hore waxaan soo xusuusnaa xukumaddaada waanan isqalbi qaboojiyey aad baan u xanaaqay waana kuwa sharka leh oo sharcigaaga ka tegay aawadood qaynuunnadaadu waxay ii ahaayeen heeso markaan ku jiray gurigii aan socotada ku ahaa rabbiyu habeenkan magacaaga soo xasuustay oo sharcigaagaan dhowray taasu waa ii ahaatay maxaa yeelay amaradaadii baan xajiyey rabbigu waa qaybtayda oo anigu waxaan idhi waxaan dhowrayaa ereyadaada qalbigayga oo dhan ayaan kugu baryey inaad raalli iga ahaato si ereygaaga waafaqsan igu naxariiso waxaan ka fekeray jidadkayga kolkaasaan cagahayga u soo duway xagga markhaati furkaaga waan u degdegay oo kama aan raagin inaan amaradaada dhowro waxaa isku kay duuduubay xarkihii kuwa sharka leh laakiinse sharcigaaga ma aan iloobin waxaan kici doonaa habeen barka inaan kugu mahadnaqo waana xukumaddaada caddaaladda ah daraaddood anigu waxaan wehel la ahay kuwa kaa cabsada oo dhan iyo kuwa amaradaada dhowraba rabbiyow dhulka waxaa ka buuxda naxariistaada haddaba qaynuunnadaada ibar rabbiyow anoo addoonkaaga ah waxaad iila macaamilootay si wanaagsan oo ereygaaga waafaqsan haddaba ibar kala doorasho wanaagsan iyo aqoon waayo waxaan rumaystay amaradaada intaan lay dhibin ka hor ayaan ambaday laakiinse haatan ereygaaga waan dhowraa waad wanaagsan tahay oo wanaag baad samaysaa haddaba qaynuunnadaada ibar kuwa kibirka lahu been bay iga sheegeen aniguse amaradaada ayaan ku xajin doonaa qalbigayga oo dhan qalbigoodu wuu qalafsanaaday aniguse waxaan ku farxaa sharcigaaga waa ii wanaagsaneed in lay dhibo si aan qaynuunnadaada u barto sharciga afkaagu waa iiga sii fiican yahay kumanyaal dahab iyo lacag ah waxaa i sameeyey oo i qabanqaabiyey gacmahaaga haddaba isii waxgarasho aan amaradaada ku barto kuwa kaa cabsadaa way arki doonaan wayna farxi doonaan maxaa yeelay waxaan rajo ku qabay ereygaaga rabbiyo waan ogahay in xukumaddaadu ay xaq yihiin iyo inaad aaminnimo igu dhibtay waan ku baryayaaye raxmaddaadu ha ii noqoto qalbi qaboojin si waafaqsan ereygii aad anoo addoonkaaga ah igula hadashay naxariistaadu ha ii timaaddo si aan u noolaado waayo waxaa iga farxiya sharcigaaga kuwa kibirka lahu ha ceeboobeen waayo si gardarro ah ayay igu afgembiyeen aniguse waxaan aad uga fiirsan doonaa amaradaada kuwa kaa cabsadaa ha ii soo noqdeen oo waxay ogaan doonaan markhaati furkaaga qalbigaygu qaynuunnadaada ha ku qumanaado si aanan u ceeboobin naftaydu waa u taag darnaataa badbaadintaada aan u xiisoodo aawadeed laakiinse ereygaagaan rajo ku qabaa sidii aan u lahaa goormaad i qalbi qaboojinaysaa ayaa indhahaygu u gureen ereygaaga aawadiis waayo waxaan noqday sidii sibraar qiiq ku dhex jiro laakiinse inaba qaynuunnadaada ma aan iloobo anoo addoonkaaga ah cimrigaygu waa intee oo goormaad xukun ku soo dejinaysaa kuwa isilciya kuwa kibirka leh oo aan sharcigaaga waafaqsanayn ayaa ii qoday godad amaradaada oo dhammu waa wada daacad si gardarro ah ayay ii salciyaan haddaba i caawi dhulka ayay iga baabi'in gaareen aniguse kama aan tegin amaradaadii raxmaddaada igu soo noolee oo anna waxaan dhowri doonaa markhaati furka afkaaga rabbiyow ereygaagu weligiisba wuxuu taagan yahay samada aaminnimadaaduna waxay gaadhaa tan iyo ka'ab ka'ab dhulkaad dhistay wuuna sii jirayaa maantadan waxay u joogaan si qaynuunnadaada waafaqsan waayo wax waliba waa addoommadaada haddaannu sharcigaagu iga farxin waxaan kol hore ku haligmi lahaa dhibaatadii i haysatay weligay amaradaada ma aan iloobi doono waayo iyagaad igu soo noolaysay anigu waxaan ahay kaaga haddaba i badbaadi waayo waxaan doondoonay amaradaada kuwa sharka lahu way i sugeen inay i baabi'iyaan aniguse waxaan ka fiirsan doonaa markhaati furkaaga waxaan arkay in wax kasta oo kaamil ah ay dhammaad leeyihiin amarkaaguse aad buu u ballaaran yahay aad baan sharcigaaga u jeclahay maalinta oo dhan isagaan u fiirsadaa amaradaadu waxay iga dhigaan ku ka sii aqli badan cadaawayaashayda waayo weligayba way ila jiraan waan ka sii waxgarasho badnahay macallimiintayda oo dhan waayo waxaan u fiirsadaa markhaati furkaaga waan ka sii waxgarasho badnahay odayaasha waayo waxaan xajiyey amaradaada cagahayga waan ka joojiyey jid kasta oo shar leh si aan ereygaaga u dhowro xukuumaddaada gees ugama aan leexan waayo wax baad i bartay ereyadaadu dhanxanagayga u macaan badanaa afkayga malab way uga sii macaan badan yihiin amaradaada ayaan waxgarasho ku helaa oo sidaas daraaddeed ayaan jid kasta oo been ah u necbahay eraygaygu wuxuu cagahayga u yahay laambad waddooyinkaygana iftiin waxaan ku dhaartay oo aan weliba xaqiijiyey inaan dhowrayo xukuumaddaada xaqa ah aad iyo aad baan u dhibaataysanahay haddaba rabbiyow igu soo nooleey si ereygaaga waafaqsan rabbiyow waan ku baryayaaye aqbal qurbaannada ikhtiyaarka ah oo afkayga xukuumaddaadana ibar naftaydu had iyo goorba waxay ku jirtaa khatar habase yeeshee sharcigaaga ma iloobo kuwa sharka lahu waxay ii dhigeen dabin laakiinse amaradaada kama aan amban markhaati furkaaga waxaan u qaatay sida dhaxal weligiis waaraya waayo kaasu waxa weeye waxa qalbigaygu ku rayreeya qalbigayga waxaan u jeediyey inaan qaynuunnadaada oofiyo tan iyo weligay iyo ilaa ugu dambaysta waa nebcahay kuwa labada qalbi leh laakiinse sharcigaaga waan jeclahay waxaa tahay gabaadkayga iyo gaashaankayga oo waxaan rajo ku qabaa ereygaaga kuwiinna xumaanta falow iga taga si aan amarada ilaahayga u xajiyo rabbiyow ii tiidhi si ereygaaga waafaqsan si aan u noolaado oo yaanan rajadayda ku ceeboobin kor ii haay oo waan badbaadi doonaa oo had iyo goorba waxaan u fiirsan doonaa qaynuunnadaada kuwa qaynuunnadaada ka habaabay oo dhan waad fududaysatay waayo khiyaanadoodu waa wax been ah kuwa sharka leh oo dhulka oo dhan waxaad u fogaysaa sida wasaq oo kale oo sidaas daraaddeed baan markhaati furkaaga u jeclahay jidhkaygu wuxuu la gariiraa cabsidaada oo waxaan ka baqaa xukuumaddaada waxaan sameeyey xukun iyo caddaalad haddaba ha iiga tegin kuwa i dulma anoo addoonkaaga ah wanaag daraaddiis ii damiino oo kuwa kibirsanu yaanay i dulmin indhahaygii waxay u gudheen jacaylkay badbaadintaada u qabaan iyo ereygaaga xaqa ah daraaddiis anoo addoonkaaga ah iila macaamilow si naxariistaada waafaqsan oo qaynuunnadaada ibar waxaan ahay addoonkaaga haddaba waxgarasho isii si aan markhaati furkaaga u ogaado waa wakhtiga aad shaqayn lahayd rabbiyo waayo sharcigaaga way buriyeen haddaba amaradaada waan ka sii jeclahay dahab haa xataa dahab saafi ah sidaas daraaddeed amaradaada oo dhammu waxay ila yihiin wax hagaagsan oo waan necbahay jid kasta oo been ah markhaati furkaagu waa yaa badan yahay oo sidaas daraaddeed ayay naftaydu u xajisaa erayadaada furniinkoodu wax buu iftiimiyaa oo wuxuu waxgarasho siiyaa kuwa garaadka daran afka aad baan u kala qaaday oo waan harraaday waayo waxaan u xiisooday amaradaada ii soo jeeso oo ii naxariiso sidaad kuwa magacaaga jecel u samaysid tallaabooyinkayga ku toosi ereygaaga oon dembina yaanu ii talin dadka dulmigiisa iga bixi oo anna waxaan dhowri doonaa amaradaada anoo addoonkaaga ah wejigaaga igu iftiimi oo qaynuunnadaada ibar indhahayga waxaa ka shubma durdurro biyo ah maxaa yeelay sharcigaaga lama dhowrin rabbiyow xaq baad tahay oo xukuumadaaduna waa quman yihiin markhaati furkaaga waxaad ku amartay xaqnimo iyo daacadnimo oo dhan waxaa ibaabaashay qiirada aan kuu qabo maxaa yeelay cadaawayaashaydu waxay iloobeen erayadaada ereygaagu aad buu u daahirsan yahay sidaas daraaddeed anoo addoonkaaga ah waan jeclahay anigu waan yarahay oo waa lay quursadaa laakiinse amaradaada ma iloobo xaqnimadaadu waa xaqnimo weligeed sii waaraysa oo sharcigaaguna waa run dhib iyo cidhiiri baa iqabsaday laakiinse amaradaadu waa waxaa iga farxiya markhaati furkaagu weligiisba waa xaq haddaba waxgarasho isii oo anna waan sii noolaan doonaa waxaan ku qayshaday qalbigayga oo dhan haddaba rabbiyow ii jawaab oo anna waxaan xajin doonaa qaynuunnadaada waan kuu qayshaday ee ibadbaadi oo markhaati furkaaga waan dhowri doonaa waan kaa soo hormaray waaga berigiisii oo waan qayliyey oo waxaan rajo ku qabay erayadaada indhahaygu way kor mareen wakhtiga la soo jeedo oo habeennimo si aan ereygaaga uga fikero codkayga u maqal si raxmaddaada waafaqsan rabbiyow igu soo noolee si xukuumaddaada waafaqsan kuwii xumaatada raaci jiray way soo dhowaanayaan iyagu sharcigaaga way ka fog yihiin rabbiyow adigu waad dhowdahay oo amaradaada oo dhammuna waa wada run waxaan markhaati furkaaga waa hore ka aqin inaad u aas-aastay si ay weligood u sii waaraan dhibaatadayda ka fiirso oo isamata bixi waayo anigu sharcigaaga ma iloobo dacwaddayda iimu dac oo isoo furo igu soo noolee si ereygaaga waafaqsan kuwa sharka leh badbaadadaadu waa ka fog tahay waayo qaynuunnadaada ma ay doondoonaan rabbiyow naxariistaadu waa badan tahay igu soo noolee si xukuumaddaada waafaqsan kuwa isilciya iyo cadaawayaashayduba way badan yihiin laakiinse anugu kama aan leexan markhaati furkaaga waxaan arkay qaa'innada kolkaasaan murugooday maxaa yeelay iyagu ereygaaga ma ay dhowraan bal ka fiirso sida aan amaradaada u jeclahay rabbiyow igu soo noolee si raxmaddaada waafaqsan ereygaaga dhammaantiisu waa run mid kasta oo xukuumaddaada xaqa ah ka mid ahu wuu sii waaraa weligiisba amiiraa sabab la'aan ii silciyey laakiinse qalbigaygu wuxuu ka baqaa ereyadaada waxaan ereygaaga ugu rereeyaa sidii mid booli badan helay beenta waan nabcahay oo waan karahsaday laakiinse sharcigaaga waan jeclahay maalintiiba toddoba jeer baan ku ammaanaa waana xukuumadaada xaqa ah daraaddood kuwa sharcigaaga jecelu waxay haystaan nabad weyn oo wax iyaga turuntureeyaa ma jiraan rabbiyow badbaadintaada waan u xiisooday oo amaradaadiina waan oofiyey naftaydu waxay dhowrtay markhaati furkaaga oo anna aad iyo aad baan u jeclahay waxaan dhowray amaradaada iyo markhaati furkaaga waayo jidadkayga oo dhamma hortaaday wada yaalliin rabbiyow qayladaydu ha ku soo dhowaato hortaada oo waxgarasho ii sii si eraygaaga waafaqsan baryootankaygu hortaada ha yimaado oo ii samata bixi si eraygaaga waafaqsan bushimahaygu ammaan ha ku hadleen waayo waxaad i bartaa qaynuunnadaada carabkaygu ha ku gabyo eraygaaga waayo amaradaada oo dhammu waa wada xaqnimo gacantaadu diyaar ha u ahaato inay i caawiso waayo amaradaadaan doortay rabbiyow badbaadintaada waan u xiisooday oo sharcigaaguna waa waxa iga farxiya naftaydu ha iska noolaato wayna ku ammaani doontaa oo xukuumadaaduna ha i caawiyaan waxaan u hallaabay sidii lax luntay haddaba anigoo addoonkaaga ah i doondoon waayo amaradaada ma aan iloobo